xeelolaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland nurudiin maxamed khaliif oo ay weheliyeen saraakiil kale ayaa kormeer ku tagay xabsiyada ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xeelolaha iyo mas'uuliyiintii la socotay ayaa booqday xabsiga dhexe ee degmada kismaayo saldhiga dhexe iyo xarunta taliska booliiska qeybta gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ku xiran yihiin maxaabiis loo haysto dambiyo kala duwan kormeerka kadib xeelolaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland nurudiin maxamed khaliif ayaa faahfaahin ka bixiyay kormeerka uu ku tagay xabsiyada kismaayo iyo waxa uu daaranaa maanta waxay ahayd maalin ka mid a maalmaha shaqada howlmaalmeedka caadiga ah waxaan kormeer ku tagnay qeybaha kala duwan taliska booliiska qeybta iyo xabsiga dhexe iyo saldhigga degmada kismaayo oo aan kormeereynay duruufaha ka jira shaqada iyo duruufaheeda dadka maxaabiista ah lagu soo xiro magaalada laga soo qabto qeybahooda kala duwan iyo duruufaha ay ku nool yihiin kuwa rumaanka ku jira iyo kuwa aan weli maxkamadda la horgeynin cusub qabasadooda cusub tahay kuwa xukuman kuwa xabsiyada ee socoto dacwadahoodu socdaan dhammaan intaba waa soo kormeernay qof walba iyo duruufta uu ku xidhan yahayna waan soo aragnay duruufta ay ku xidhan yihiin maxaabiistu waa iska roon tahay sababto ah waxa weeye waxay isugu jiraan qeybo kala duwan oo ah qeybihii faldembiyeedyada soo qeybta gacan ku-dhiglayaasha qeybta dembiyada waaweyn u xidhan sida kufsiga iyo dhaca iyo wax la mida iyo kuwo u xidhan dembiye yaryar intaba way leeyihiin laba qeybood ayay u qeybsamaan maadaama xabsiga dhexe uuna ahayn xabsi ku filan waxaa jira maxaabiis ku xidhan qeybta ku xidhan booliiska oo si sharciyana ugu xidhan maadaama oo maxkamaduhu ay iyagu usoo diraan oo ay keenaan mar haddii xabsigii dhexe aanu ku filayn culayska jira waxa weeye waa goobaha ayuu ka jiraa oo ciriiri ah sababtoo ah kuma filla laakiin alxamdulilah hadda waxaa socda xabsi weyn oo standard ah ayaa socda magaalada kismaayo duleedkeeda ka socda waxaan rajeyneynaa insha allah inuu dhammaado lagana nafisi doono culayskii ka jiray goobaha dadka eedeysanayaasha iyo dembiilayaasha lagu xidho marka arrintaasay daarnayd maanta kormeerkeenna